الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب في السواك عند الوضوء wuxuu baabu yahay in la cadaydo kolka la weysaysanaayo markaa siwaak cadayashadana waa loo yaqa waa la yidhaahdaa aaladda la isticmaalayana waa la yidhaahdaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma annahu baata wuu baryay cinda nabiyi nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam ayuu ku baryo macni uu u hoyday daata leylatin habeen habeennada ka mid ah faqaama nabiyullaahi nabigii ilaahay baa istaagay sala allahu calayhi wasalama min aakhiri leyli ay fii aakhiri leyl habeenka xaggiisii dambe dhexdeedii buu istaagay marka waa mintaasi waa bimacnaa fii waa sida ta ku jirta min yowmi اljumucati ay fii yowmi اljumucati weey fakharaja uu baxay rasuulku dabaddu u baxay oo fa nadara wuxuu eegay fi samaa'i ay ila samaa'i xagga samada ayuu eegay uma talaa dabadeeta wuxuu akhriyay haadihi laayata aayaddan fii aali cimraana ay fii suurati aali cimraana suuradda aali cimraan la yidhaahdo ku jirta ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli waاnnahaari laaayaati liuli lalbaab xataa balaqa ilaa uu gaadhay faqinaa cadaaba annaar ilaa uu halkaa gaadhay uma dabadeetana rajaca wuxuu u noqday ilalbeyti guriga oo fatasawaka wuu cadayday wa tawada'a waan u weysaystay uma qaama dabadeeta wuu istaago fasallaa wuu tukaday salaatu leyshi uma dajaca dabadeeta wuu jiibsaday uma qaama haddana waa kacay oo fa kharaja wuu baxay oo fa nadara ila samaa'i samaduu eego fatalaa haadihi laayata aayaddan u akhri aynu soo maray uma rajaca dabadeeta waa noqday oo fatasawaka wuu cadayd oo fatawada'a wuu weysaystay uma qaama dabadeeta waa kacay oo fasallaa wuu tukaday xadiidkan kitaabu salaana wuu ku soo arooriyaa muslimku isagoo intan aada uga dheer waana xadiid fawaa'id badan xambaarsan halkan waxaa laga deliishanayaa habeenkii hurdada marka laga kaco mustaxab inay tahay in la cadaydaa sidaasoo kale marka la weysaysanayana in la cadaydaa waa sunno weeyi waxaa kaloo laga qaadanayaa salaatuleyshu inay sunno tahay waana inoo iman doontaa in sha allahu tacaalaa iyo habeenkii marka hurdada laga baraarugo inay mustaxab tahay aayaadkan in la akhriyo aali cimraan ugu dambeeya iyadoo weliba marka samadiina loo fiirsanayo oo laga fikiraayo cadamada iyo baaxadda iyo weynida makhluuqaadka aynu arkayno loona deliishanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisa iyo awooddiisa iyo waxdaaniyadiisa intaba haddaba muslimku wuxuu warinayaa riwaayad sheegaysa ama isla xadiidkan oo sheegaya ilaa uu suuradda khatimay rasuulku waa akhriya calayhi asalaatu wasalaam halkanna waxaa inoo taalla xataa balaqa faqinaa cadaaba annaar oo daahirka waxa weeye lafdigan inuu faqinaa cadaaba annaar ku joojiyey dee faqinaa cadaaba annaarna aayado badan baa ka dambeeya haddii iswaafajinteeda ahlulcilmigu ay ka hadleen waxay idhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa bitacadudi lwaaqica laba jeer inay kale ahayd oo marna intuu ina fii khalqi samaawaati ka soo bilaabay faqinaa cadaaba naar uu ku joojiyey marna intuu halkaa hore ka soo bilaabay uu suuraddaba dhammeeyey jawaab labaad waxay tahay macnuu waxa weeye ilaa uu gaadhay faqinaa cadaaba annaar ay maca baaqi suura isagoo suuradda intii ka hadhay ee kalena kusii daray suuradda inta aayaddaa ka dambaysana isagoo kusii darayoo macnii dhammeeyey adigu markaa waa la yswaafajinayaa isma diidaya labada nas weeye can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey caaisha ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa dakhala beytahu gurigiisa marka uu galaayo bada'a wuxuu ku bilaabi jiray bisiwaaki cadayashaduu ku bilaabi jiray oo caaisho waa la weydiiyo waxaa la yidhi muxuu ku bilaabi jiray oo kolkaasay sidan ku jawaabtay waxaana xadiidka laga qaadanayaa istixbaabu siwaaki cinda dukhuuli lbeyt guriga marka la galaayo inay sunno tahay in la cadayda mar alle markuu guriga galaayo ama har ha noqoto ama habeen ha noqoto ama goortii ay doontaba ha noqotee cadayguu ku geli jiray rasuulku calayhi asalaatu wasalaam waaya sababtana ahlulcilmigu way isweydiiyaan kolle xikmadda halkaa ku jirta qaarkood waxay idhaahdaan lianna markuu guriga galo wuu sunnaysan jiray oo sunnaha si uu caday uga horraysiiya ama salaadaasi u samayn jiray qaarkood tacliilo kale ama xikmado kaley sheegaan ahlulcilmiga waxaase ka fiican in la yidhaahdo wuxuu guriga ugu geli jiray cadayashada lixusni mucaasharati alahli biisaalati maa yaxsulu min tagayuri alfami cinda muxaadahati annaas aw tuuli sukuuti aw gayri dalik isaga oo markaa dhaqanka xaasaskiisa wanaajinaya iyo cidda dumarkiisa uu guriga ugu tagaayo oo afkiisa markaa ka zuulinaya wixii nooc cun isbeddelehe markaa ku yimaada sababtoo ay keentay ay tahay markaa sheeko badan ama hadal badan oo uu hadlay yaa afkoo isbeddelay oo hadal badani keenay ama aamus badani keenay ama wax kaleba waxa weeye uu keenay adigu waxa weeyaan ilaahay baa yidhi wacaashiruuhuna bilmacruuf eh dhaqankaa wanaagsane ilaahayna faray dumarka in lagula dhaqmay ka mid tahay sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam war walba nadaafadda iyo cadayashada ugu dadaali jirayna xadiidka waa laga qaadanayaa cadaygana shaki kuma jira ikhwaani fillaah sunnanimadiisa iyo siduu rasuulku u badin jiray calayhi asalaatu wasalaam taana waxaad ka arkaysaa xaadiidta ku soo aroortay ahlulcilmiga qaar waxay idhahdeen boqol xadiidin ka badan baa ku soo aroortay cadayashada soo ma aragti mi-ata xadiidin ka badan ayaa ku soo aroortay rasuulkeennuna calayhi asalaatu wasalaam aada iyo aad buu u badin jiray oo ugu dadaali jiray xadiidkii caaishana waa garanaysaana siwaaku madharatun lilfami mardaatun lilrabbi cadaygu afkana wuu nadiifiyaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu raalligeliyaa mar walba waa sunne laakiin wuxuu markaa sunnanimadiisi iyo istixbaabkiisu wuxuu sii aakidsan yahay marka afku isbeddelo wuxuu doonabaha isku beddelo marka hurdada laga kaco marka salaad la tukanaayo marka la weysaysanaayo marka qur-aanka doonaayo qofku doonayo inuu qur-aanka akhriyo xaaladaha noocaasa ayaa ashaddu istixbaaban marka sidaasoo kale guriga la gelayo wahaakadaa intaanan cadayashada dhaafinna waxaa la cadayayaa markaa ilkaha dusha iyo hoostaba waa in laga cadayo sidaasoo kale carabka qudhiisa waa la cadayayaa soo ma aragtid cadaygana waxa wanaagsan in caday cusub aad ku cadayato haddii mid cusub aanad markaa helina inaad intii horeed ku cadayateed isticmaasho iska jarto oo in cusub aad calaashato ayaa waxa weeyaan markaa muhiima ma fahanta haddaad laakiin kii horeed ku cadayato markaa aanad maydhin oo sidii iska aad dee dib ugu cadayato dee jeermiskiibaa waxa weeye laga yaabaa iyo xanuunba inaad ka qaado ayaa iska dhici karta baabu tayamuni fi tuhuuri wagayrihi wuxuu baab u yahay in la midigaysto fii tuhuuri tahaaro qaadashada iyo wagayrihii kayrkii waxyaabaha kale ahaaday xadiidkaynu akhriyayna can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi in kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama la yuxibu mid jecel adtayamuna midigaysiga ayuu jeclaa fii tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa idaa taطahara ee idaa araada an yataطahara markuu doono inuu tahaaro qaato iyo wa fii tarajulihi feedhashadiisa idaa tarajala markuu doono inuu feedho iyo wa fi inticaalihi kabagashigiisa ida intacala markuu doono inuu kabaha xidho aلtayamun waxaa looga jeedaa isticmaalu اlyadi اlyumna gacanta midig in la isticmaalo ayaa la idhaahdaa halkanna waxaa looga jeedaa sida ibnulmulaqin uu sheegay alibtidaau biاlyamiini qabla qabla shamaal qabla shimaal waaya in lagu bilaabo midigta ee bidixda ka hor oo tusaale ahaan qofku markuu weysaysanayo labadii gacmoodta midig buu horraysiinayaa labadii cagoodta midig buu horraysiinayaa markuu maydhanayo dhankan midigtuu horraysiinayaa markuu feedhanayo xagga midigta markuu kabaha gashanayo ta midig buu horgelinayaa markuu xiidhanayo xagga midig buu markaa horbilaabayaa wahaakadaa markaa tayamunkaas iyo midigaysiga ayaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam cajib gelin jiray waay baabu sifati wuduu'i rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam marka la joogo baabka wuduugana in cagta midig iyo gacanta midig la horraysiiyaa waa min sunan اlwudu' waajib ma ahe waa sunayaasha weysada ayay ka mid tahay baabu sifati wuduu'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu baabu yahay sifadii iyo qaabkii ay lahayd weysadii rasuulku weysaysigii rasuulku qaabku rasuulku u weysaystay calayhi asalaatu wasalaam waana muhiimo waa cibaado weyn wuduugu oo weliba salaadii markaa shardi iyo fura u ah ajar badan iyo abaal badanna leh oo lagu helaayo sidaa awgeed baa qofku inuu barto o uu iska hagaajiyo u iska saxaa waa muhiim weeye qofkii garanayaana inuu dadka sii baraa waa arrin aada iyo aada u muhiima weeye waaya can cabdillaahi bni zayd bni caasimin ilansaariyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabiga ah cabdillaahi bni zayd ibni caasim alansaari saxaabigii kale saaxibu ladaan ay culimmadu odhan jireen yacnii kii adaanka baabkaa lagu sheegi jiray wuu ka duwan yahay oo xagga magaca iyo magaca aabbahaba way wadaagaan qabiiladana way wadaagaan laakiin magaca wowga iyo jilibka ayay ku kala duwan yihiin kani waa cabdillaahi ibni zayd ibni caasim alansaari yah alkhasraji almaazini maazini buu marka ahaa khasraji buu ahaa qabiiladaana wuxuu ka sii ahaa markaa maazini buu ahaa ka kalena waxaa la odhan jiray cabdillaahi bnu zayd ibnu cabdirabbihi baa la odhan jiray yah alansaari alkhasraji alxaarifi soo ma aragtid marka midna wuxuu ahaa maazini oo waa kan midna wuxuu ahaa xaarifi oo waa kaa kale adaanka lagu sheegay radia allaahu canhu yo wa kaanat lahu suxba suxba ayaa u sugnayd oo saxaabadii rasuulku ka mid ahaa calayhi الsalaatu wasalaam qaala wuxuu yihi cabdillaahi qiila lahu xaal lagu yidhi tawada' weysaysan lanaa annaga wuduu'a rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama weysaysigii rasuulkaa noo weysayso oo kale sala allahu calayhi wasalam xaal lagu yidhi ayaa fadacaa wuxuu u yeedhay bi'inaa'in weel buu u yeedhay weelii keena buu ihi oo fa akfa'a wuxuu ku janjeedhiyey minhaa weelka xaggiisii ay min alinaa minhu hadday kuu taana waaba daahir minhaa weelka xaggiisii ayuu kaga janjeedhiyey calaa yadayhi labadiisa gacmood weel af bannaan buu ahaa biyo ku jiraanoo dabadeetana gacmo isagoon maydhin muu geline saasuu ugu soo janjeedhiyey si uu markaa gacmaha biyo ugu shuba u farxasho faqasalahumaa waa maydhay labadiisii gacmood halaatan saddex jeer buu maydhay waxaa halkaa laga qaadanayaa marka la weysaysanayo in marka hore la faraxashaa inay tahay mid sunno ah oo mashruucah walow qofku yaanu hurdaba ka kicin soo ma aragtid qofku hurdo markuu ka kaco waynu soo marray soo maah markaanu xataa hurdaba ka kicin ee uu weysaysanayo waxa sunno ah inuu waxa weeye faraxasho faraxalka waxaynu nidhaa ama gacmaha intaa hore uu maydho saddex jeer arrintaasina waajib ma aha eh mustaxabaadka weysaday ka mid uma dabadeetana adkhala wuxuu geliyey yadahu gacantiisii ayuu geliyey fii daalika alinaa weelkaa markuu maydhu weelkii geliyey fastakhrajaha wuu ka soo saaray oo famadmada wuu luqluqdo wastanshaqa wuu sandaarsaday min kafin waaxidatin sacab keliya ayuu sandaarsigii iyo luqluqii labadaba waxa weeye isku raaci fafacala wuxuu sameeyey daalika arrinkaa halaaan saddex jeer ya intuu sidaa gacanta biyaha waxa weeye maaragta u daro ayuu sidaa luqluqashada iyo sandaarsiga sidaa hal sacab markaa ama mar keliyu saa isu raacinay saddex jeer baanu arrinkaa ku celiyey ma fahanta marka halkaana waxaa laga qaadanayaa luqluqashada iyo sandaarsiga insha allah waanaynu ka hadli doonnaa inay markaa yihiin mashruuc fi lwuduu iyo inaan markaa laba jeer waxba loo kala qaadayna hal mar uun hal darsiimo uun luqluqii iyo sandaarsigii waxa weeyaan markaa lala wada imanaayo yah sida akmalka ahina waa in saddex jeer lala yimaado uma adkhala dabadeeta wuxuu geliyey yadahu gacantiisii buu geliyo weelkii oo fastakhrajaha uu soo saaray iyadoo biyodeesida fakasala wuxuu maydho wajahu wejigiisii halaaa gaslan halaaan yacnii saddex jeer buu maydhay halaaa saddex jeer buu maydhay uma adkhala dabadeeta wuxuu geliyey yadahu gacantiisii buu haddana weelkii geliyo fastakhrajaha uu soo saaro fakasala wuxuu maydhay yadayhi labadiisii gacmood ila almirfaqayni macaal suxullada maratayni maratayni laba laba jeer laba laba jeer buu maydhay gacantaana laba jeer taa kalena laba jeer markanaad gacanta maydhaysana la soco oo intii hore ka tegi maysid eeg hadda intii horeed markii hore xataa faraxashay iyo intan kaleba saani baad u wada maydhaysaa korka iyo balee korkaa iyo xaggaa hoose iyo caadi baad uga wada maydhaysaa markaa dambe soo ma aragti ilaa wuxuba waayad oo intan markii horeed faraxashaad maydhay soo maaha intaa ku dayn maysid farax halkaasoo odhan maysid inta kalean maydhaya iska jir caadi baad u wada maydhaysaa maratayn maratayn kollay ariiqan ahlulcilmigu ka soo wariyey iskuma khilaafin labadabada jeer ule laakiin dariiq kale saddex baa ku soo arooray waxaanay halkan ahlucilmigu ka qaataan in tirada la maydhaayo xubnaha la kala duwi karo oo xubnaha qaar adigoo marmar maydhay baad kuwa kale labalaba maydhi kartaa adoo kuwa qaarkood saddex saddex maydhay baad qaarkood labalaba he maydhi kartaa iyadoo imaka rasuulku calayhi salaatu wasalaam luqluqashadii iyo sandaarsigii iyo uu la yimi saddex jeer oo uu wejigii saddex jeer maydhay ayaa gacmihiina laba jeer inuu maydhay ayaynu arkaynaa uma adkhala dabadeeta wuxuu geliyey yadahu weelkiisiibuu gacantiisiibuu geliyo weelkii oo fastakhrajaha uu ka soo saaray fa masaxa wuxuu masaxay bira'sihi madaxiisa ayuu ku masaxay ba'daasi waa litacdiya oo haddii laga jarana waa sax oo fa masaxa ra'sahu laydhaah madaxiisii buu masaxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo fa aqbala wuu la qaabilay biyadayhi labadiisa gacmood ayuu waxa weeye la qaabilay xagga waxa weeyaan maaragtay addiyaa laba kuu roonyo xaggan xagga qadaadka wa adbara waanu dhabar jeediyey oo uu ku jeediyey macani uu ku soo celiyo halkii uu ka bilaabay buu keenay oo haddaynu bal sidaan idhaahno waxay noqonaysaa kolkaa ay aqbala ilaa jihati qafaahu xaggan intuu ka bilaabay buu xaggaa hoose geeyey idbaarkuna waa rujuucuhu ilaa xaysu bada'a inuu dib u soo celiyo halkan uu ka bilaabay uu keeno weeyey haddaba halkan waxoogay ahlulcilmigu way yar kala duwaan labadan lafdi oo waxay idhaahdaan aqbala biyadayhi wa adbara culimmada qaarkood weeyi aqbala biyadayhi wa adbara waxaa looga jeedaa maaragtay aqbala xaggan intuu ka bilaabay buu deetana xaggaa qadaadka u waday maaha imakee waxa weeyaan waxaa looga jeedaa xaggaa dambe intuu ka soo bilaabay buu markaa xaggan foodda u soo waday sidaa awgeed baa idbaarkaa labada horeynaya ma fahante oo idbaarkii wuxuu noqonayaa adbaradaasi xaggan intuu ka bilaabay foodda ayuu xagga qadaadka geeyey haye haddana dib buu u soo celiyo xaggii foodda ee iqbaalkii wejiga xaggii wejigii iyo maaragtay madaxan xaggiisan hore ayuu markaa waxa weeye u soo celiyey oo sawtan la kala horreysiiyey aqbaladii la horreysiiyey waxay ahlulcilmigu leeyihiin dee wow baa la ysugu cadfay wowduna tartiib keensan mayso ma fahanta markaa adbaradan imaka inoo dambaysa ayaa macnaahaan horeysa adbarana macnaheedu waxa weeye xaggan qanaadka inta laga soo dhaqaajiya xaggan loo soo kaxeeyey fooda noqon mayso ee adbara waxay noqonaysaa dib buu ugu celiyey xaggan fooda intuu ka bilaabay buu hee xaggaa qanaadka u waday adbara macnaheedu saasuu noqonaya aqbalana macnaheedu wuxuu noqonayaa xaggan qanaadka intuu ka soo celiyey ayuu xaggan fooda hee ayuu xaggan fooda keenay ma fahanta riwaayadda bukhaari baana caddaynaysa faadbara bihimaa wa aqbala bay sheegaysaa faadbara bihimaa ma fahanta macnii waxa weeye xaggan uula soo maaragtay jeedsado xaggan fooda usoo kaxeeyey wa aqbala haddana xaggan intuu ka kaxeeyey buu ilaa qanaadka xagga qanaadka la qaabila riwaayadda kale markaa muslimku warinaaye sheegaysa bada'a bimuqadami ra'sihi uma dahaba bihimaa ilaa qafaahu uma raddahumaa xataa rajaca ila almakaani aladii bada'a minhu ayaa sii caddaynaysa madaxa xaggiisan hor u ka bilaabay dabadeetana ilaa qanaadkuu geeyey laakiin bilowgaa xaggan laga bilaabay aqbala lagu macnaynayo lagu macnayn maayo adbaradaa lagu macnaynaya soo ma aragtid haddana wuu ku soo celiyo halkuu ka bilaabay buu kusoo celiyo xaggan uugu soo celiyey soo celintanna eekada waxaa lagu macnaynayaa iyadana aqbaladii baa lagu macnaynayaa soo ma aragtid oo xaggan haddana dib ula soo qaabilay noqonayso waayahay almuhim madaxa waxa weeye saasaa loo wada masaxayaa ilaa halkaa la gaadhsiiyey haddana waa lagu soo celinayay iyadoo gacmaha oo qoyan markaa lagu dhegsan lagu dhejinaayo oo la isku dayaayo markaa madaxa in la wada masaxo aad iyo aada loogu dadaalayo siday sunnadu tahay markaa xaggan laga bilaabay halkan la geeyo haddana lagu soo celiyana mar qurun baa la xisaabinaya xaadiidta kolley saxiixina waxay ku soo aroortay madaxa in markaa qurhahuun la masaxo amaa xaadiidta sheegaysa markaa tirada xadiidka tawada'a rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam halaaan halaaan isagu waa dee kuma cadda saddex saddex jeer buu weysaystay madaxa axaadiistan kalea ka reebaysee mar qurun madaxa masaxay xaadiista sheegaysa madaxii dhowr jeer buu masaxayna waxay ahlucilmigu yidhaahdeen ama sanadkeedu waxa weeye waa daciif ama sida kale ayay cillo u leedahay oo waa hayru maxfuud oo kale iyo shaad iyo ayaa ahlucilmi fara badani markaa yidhaahdeen uma qasala dabadeeta wuxuu maydhay rijlayhi labadiisii lugood ilalkacbayni maca alqonofyada ilaadaasi jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan inay tahay bimacnaa maca markaa qonofyada iyo suxulladu way ku jiraan inta la maydhaayo uma qaala dabadeeta wuxuu yihi saxaabigan cabdillaahi bni zayd haakadaa sidaasi ayuu kaana ahaa wuduu'u rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama weysaysiga rasuulku alwaduu haddii wowga la kordhabo waa biyaha waa wax lagu weysaysanayo alwuduu haddii wowga la godona waa ficilkii ama waa xadadkii marka weysaysigii rasuulku qaabkaasuu ahaa buu ihi calayhi asalaatu wasalaam xadiidkan cabdillaahi bnu zayd iyo xadiidka cuhmaan ibnu cafaan iyana waa axaadiidta weysadii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam markaa qaabka ugu dhammayska tiran ee ugu wanaagsan ku soo aroortay weeye can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sal